بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed cabdulwahab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibnu fawsaan alfawsaan waxaan soo gaarnay baabu tashaduqi wa takalufi alfasaaxa kan wuxuu u baab yahay hadalka afka ku balbalaarintiisa iyo qofka oo iska doondoona aftahannimo iyo wa qowli illaahi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi wa idaa ra'aytahum allo wuxuu ka hadlaayay nimankii munaafiqiinta ahaa wa idaa ra'aytahum haddii aad aragto nimankaas tucjibuka ajsaamuhum jirarkoodu way ku cajabiyaan oo muuqaalkoodaas kore wuu ku cajabiyaa wa in yaquuluu haddii hadlaanna tasmac liqowlihim warkooda waa dhegaysanaysaa sida ay macnaha aftahanmiin u yihiin kaannahum waxaabaad mooddaa khushubun musanada inay yihiin dogobyo la tiirtiiriyey yaxsabuuna kulla sayxatin calayhim qaylo kastoo yeertana waxay moodaan inay iyaga ku socoto way ka cabsadaan humul caduwu iyagu waa col waa cadow faxdarhum ee ka digtoonow annaa yu'fakuuna sidee loo iilaa qaatalahum allaahu allaha lacnado annaa yu'fakuuna sidee loo iilaa oo loo duufsadaa sheekh fuusaan wuxuu leeyahay baabkaani wuxuu ka hadlayaa munaafiqiintii muuqaalkooda ku dadaalayay iyo hadalkooda oo hadalka qurxiya oo aftahannimo iska raaraadiya laakiin qalbigooda xiqdi iyo xumaan baa ka buuxda muuqaalkii kore ee qorxoonaa iyo aftahannimadii waxba uma tarin marka kumaba sii jirto iyagoo u isticmaalaya aftahannimadaas inay baatilkii ugu gargaaraan oo xaqana kula diriraan sidaa darteed yaa alla muslimiinta uga digay nimankaas meelo fara badan oo qur-aanka ka mid a rasuulkuna sal ly slm waa uu ka digay oo wuxuu yihi rasuulku sal ly slama ina akhwafa ma akhaafu calaa ummatii kullu munaafiqin caliimi lisaan waxaan ugu baqdin badanahay ummaddii waa mid kastoo munaafiqa oo oo afkiisa markuu hadlaayo aqooni ka muuqato marka ninka caliimulisaanka ah wuxuu leeyahay aftahanimo laakiin nin alla ka cabsanaya maaha ile waa munaafiqe marka waxaa laga baqaa inuu dadkii ku kediyo waxa uu ku hadlaayo oo dadkii dhegaysanayay qalbigooda wax galaan sidaa darteed munaasab uma aha qofka muslimka ah inuu ku tilmaanaado tilmaan tilmaamihii munaafiqiinta ka mid a ee alla uu ku sheegay nimankaas ama rasuulku sala alla alay slama uu ku sheegay can ibni cumara radia allahu canhuma marfuuca cabdullahi bni cumar waxaa laga weriyey isaga iyo aabihiis ba allah ka raali noqdee isagoo ka werinaya rasuulka sala alla alay slama inna min albayaani la sixra caddayntii waxaa ka mid a wax sidii sixirkii oo kale ah rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa weriyey sheikhu wuxuu leeyahy xadiid kale waxaa ku jiray qaala rasuulu ullahi sal alla ly slama inna min ashicri xikmatan gabagii waxaa ka mid a xikmad baa ka mid ah oo marar fara badan waxaa dhici karta in xikmadu ay ka buuxdo sababta ujeedooyinka loo tirinaayo gabaga yaa badan gaar ahaan ujeedooyinku markay yihiin kuwo fiicfiican sida in deeqsinimo la isku tirtirsiiyo oo kale iyo geesinimo iyo qofkii baahnaa in la taageero iyo sharafta ilaalinteedii iyo deris wanaagga shaki kuma jiro marka haddii hadalku uu yahay mid ku saabsan wanaag oo wanaag laysku tirtirsiinaayo in dadku ay ka faa'iidaysanayaan oo hadalkaasi uu saameyn qofka ku yeelanayo oo uu ku dhiirinayo inuu tilmaamihii uu wanaagsanaa ku tilmaanaado iyadoo haddana faa'iidooyin kale ay ku sii jiraan oo xaggii luqaddii ah iyo balaaqadii iyo aftahannimadii waa sax buu leeyahay shiikhu in shicirka iyo gabayga ujeeddooyin xun loo isticmaalo sidaasuu marka gabaygu wuxuu ku yahay kiisa wanaagsanina waa mid wanaagsan kiisa xunina waa mid xun hadda waxaa laga hadlaa laakiin carab ahaan waa de shicirkii hore ayaa laga hadlayaa ee sida fiican u miisaanaa ee fasaaxada lagu yaqaanay sababto wakhtigan hadda aan joogno zamankan aan joogno qarnigii shan iyo tobanaada la jooga oo hijiriga iyo kii kow iyo labaatanaad ee maaragtay gaaladu ay tirsato shiikhu wuxuu leeyahay gabayada zamankan jira waxay ku saamoobeen buu leeyahay gabaygii reer galbeedka oo macaani aanay dadkii hore ku hadli jirin baa hadda lagu hadlaa iyo dhaqamo maaragtay la yaab leh oo qariib ah oo dadkii shicirka macquulka ahaa isticmaali jiray wax badan ka xumeeyey sida shicirka iyo gabaga ay xikmadi ugu jirto iyo haddana hadalka maaragtay aan miisaannayn oo aan shicirka ahayn ee mansuurka la yidhaahdo yaa waxaa ka mid a maaragtay kiisa bayaanka ah sixir baa ka mid a oo caqliga iyo qalbigaba u saameeya sida shicirku uu saameeyo oo kale maxaa yeelay qofkan wax sixraaya masalan sixirkaasa maxaa yeelay maxaa yeelay qofkan wax sixraaya sixirkaasu wuxuu ku qurxiyaa baatilkiisii oo qofkii la sixray uu u qurxiyaa markaasaa qofkii wuxuu u arkayaa waxaa la qurqurxiyey oo la maldahay inay xaq yihiin buu u arkayaa sidoo kale qofka aftahannimada alla uu siiyey aftahannimadaas iyo caddayntaas iyo hadalka uu maaragtay isku toostoosiyo iyo caqliga qofka ku xadaaya oo wuxuu ka mashquulinayaa inuu si deggan uga fekero waxa lagu hadlay markaasaa qofkii baatilkii wuxuu u qaadanayaa inuu xaq yahay xaqiina baatil baa looga dhigaa aftahannimadaas darteed sidoo kale dadkan khudbooyinka akhriya ee dadka u khudbeeya mararka qaarkood waxay haystaan balaaqa iyo aftahannimo ay dadka qalbigooda ku soo jiitaan marka aftahanimadoodaasay dadkii ku sixraan sidaasaa marka balaaqadii loogu magacaabay sixir laakiin waa sixir macnaha bannaan buu leeyahy shiikhu haddii xaqi loo adeegsado laakiin sixirka caadigaa ee saaxiriinta lagu yaqaano isagu mar walbaba waa xaaraan oo weliba waan ku soo marnay kitaabu tawxiid iyo in maaragtay saaxirku uu gaal yahay xukunkiisuna uu yahay dil culammadu isku khilaafeen buu leeyahy shiikhu arrinkan hadalkan rasuulka sal slam uu bayaanka ka yiri waa sixir ma ammaan baa laga wadaa mase ceebeyn baa laga wadaa shiikhu wuxuu leeyahay sida saxdaa waxay tahay in bayaanku uu laba u qaybsamo qaybta koowaad waa inuu qofku bayaankiisaas u adeegsado inuu xaqii u gargaaro baatilkiina la diriro aftahnimada noocaas oo kalea waa mid ammaanan laakiin haddii uu aftahnimadiisaas u isticmaalayo inuu dadki isku diro baatilkiina u gargaaro ee xaqiina maaragtay uu si kale dadki uga dhigo oo dadkii madaxda ee muslimiinta ah uu dadki ku diraayo bayaanka noocaas oo kale iyo aftahnimada noocaasihi waa mid xun sidii ninkii gabyaaga ah uu yidhi ibnu ruumi la dhihi jiray fii zukhrufi lqowli tarjiixun liqaa'ilihi waalxaqu qad yactariihi bacdu tagyiiri taquulu hada mujaaju naxli tamdaxuhu wain tacib qulta daa qay u zanaabiiri مدحا وذما وما جاوزت وصفهما سحر البيان يري الظلماء كالنور ninka isaga laftiisa waxaa lagu sheegay gabayaaga ah inuu ahaa dadka waxba bedela oo waxbuu maaragtay rabaa inuu caayo wuu caynayaa wax xun buu ka dhigayaa isla wixii laftoodii yuu haddana maaragtay ammaanayaa waxaasaa lagu yaqaana layidhi marka wuxuu ku leeyahay hadalka oo la qorqorxiyo waxaa maaragtay marka qaarkood ku jira buu ku leeyahay in qofkii hadalka ku hadlay dhinaciisa la rajaxo oo uu macnaha aftahnimadiisaas iyo waxaas uga adkaado dadkii kale waalxaqu laakiin xaqi laftiisii yaa qad yactariihi waxaa maaragtay soo gala bacdu takyiiri yani bedelaad qaarkeed kolley beytka laftiisa inuu yahay inuu qofka laleeyahy anu garan maaye waxaa badanaa iyaduna aad u caan ah in loo wariyo waalxaqu qad yactariihi suu'u tacbiiri xaqina waxaa maaragtay soo gala marka qaarkood in si fiican loo cabiri waayo markii si fiican loo cabiri waayo hadde xaqii maaragtay guulaysan maayo taasaa mushkila ah taquul waxaad leedahay buu yidhi ila waxbaad maaragtay qurqurxinaysaa moog tahay waxaa laga hadlayaa malabkii malabkiiso wax fiican maaha mashaki baa ku jira taquul waxaad leedahay buu ku leeyahay haadaa mujaaju naxli waa wixii maaragtay shinnida ka soo baxay yaad leedahay tamdaxuhu markaad ammaanayso wa in tacib haddii aad ceebaynaysana malabka laftiisii caynaysaa ogow qulta waxaad leedahay daaqay u zanaabiiri bahalahaas maaragtay zumbuurku marka shinnada maaha waa wax shinnada u ego dadka maaragtay aada u cuna xoonka waxay yidhahdaan waa soomaalidu marka xoonkii matagiisi waayaad leeduhu wixii fiicnaa marka oo malabka ahaa ee alla uu dadka siiyo ugu maaragtay gallad sheegtay yaad marna xumaynaysa waxaad leedahay waa matagi xoonka marna waxaad leedahay waa wixii maaragtay mujaajkiisi wixii afkiisa sida fiican uga soo baxo waa madxan wadaman waa ammaan iyo cayba wamaa jaawazta wasfahumaa haddana labadaba maaragtay xadgudubkuma aada samaynin oo macnaha waa yahay macnaha wax af ka soo baxo waa yahay laakiin saad u sheegaysaa si xun ah oo marna waxaad leedahay waa matag marna waxaad leedahay waa mujaaj sixrulbayaani caddaynta iyo aftahnimada sixirkeedu yuri dalmaa'a mugdigiibuu wuxuu kuu tusiyaa kan nuuri sidii nuurkii oo kale mugdig mugdiga ahaa yuu nuurkaaga dhigayaa sida loo qurxinayo warkii wa can cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma marfuucan cabdillahi bni camr waxaa laga wariyey allah ka raali noqdee isagoo ka warinaya rasuulka sal alla ly slama ina allaha alle yubgidu albaliiqa wuxuu necab yaha alle midka maarata aftahanka oo min arijaali ragga ka mid a alladii yatakhallalu bilisaanihi ee carabkiisa ku laablaaba oo ku warwareejiya hadalka markuu hadlaayo alladii yatakhallalu ee carabkiisa ku warwareejiya ee ku laablaaba hadalka alladii yatakhallalu bilisaanihi ee carabkiisa ku warwareejiya hadalka ee ku laablaaba kamaa tatakhallalu lbaqaratu sida sucu uu cawska ugu laabo carabkiisa marka cawska sucu waa soo xaabsadaa sida xoolaha kale oo kale maahay xoolaha kale ilkahooday wax ku cunaan lo-du carabkii wax ku goosataa ayadu wixii baa hal mar lasoo wada rujinayaa xasanahu tirmidiyu xasanahu tirmidiy xadiidka waxaa inuu xasan yahay ku xukumay tirmidi abu daawuudna waa wariyey albaanina waa saxiixuu yidhi sheekh fuusaan marku wuxuu leeyahy albaliiqu min arijaal waxaa laga wadaa midka muujiya aftahnimada isagoo dadka iskala weyn oo iska sara marinaya waxaa aftahnimadaas uu ku gaarayaa marka inuu wixii weynaana yareeyo wixii yani yaraana u weyneeyo ama wuxuu u qasdayaa inuu dadka kale u muujiyo inuu maaragtay ka aftahansan yahay oo sida uu u hadlayo kale ay caajis ka yihiin iyagu aysan gaarin ama baatilkii buu qurxinayaa oo xaq dadki uga dhigayaa ama xaqii buu maaragtay xumaynayaa oo uu maarata baatil uga dhigaya ama danta uu leeyahy waa maxayn nimankii madaxda ahaa inay weyneeyaan asaga oo uu agtooda kelmad ku yeesho oo warkiis ay aqbalaan dan kale ma leh meeshan uu yihi rasuulka sal ll ly slam yatakhalalu bilisaanihi yani carabkiisuu warwareejinayaa oo ilkaha maarata ku warwareejinayaa iyo afki marka uu hadlaayo sida sicu uu sameeyo carabkiisu ku sameeyo marka uu cunaayo saca marka waxaa xoolaha kale looga soo soocay oo si gaara loogu sheegay xoolaha kale cawska ay cunayaan ilkahooday ku qaataan way ku goostaan laakiin sucu ilkaha wax kuma goosto carabki carabku wax ku goostaa uu ku soo laabtaa marka hadda laga hadli maayo qof kastoo fasiix oo aftahama laga hadli maayo waxaa laga hadlayaa qofka carabkiisa ka dhigta aalad uu wax ku raadsadoo xoolo ku cuno oo dadka wax uga qaato oo wuxuu ammaanayaa qof aan mudnayn in la ammaano wuxuu caynayaa qof aan mudnayn in la caayo munaafiqnimuu ku dhaqmayaa dan kalena ma leh waa uun lacag raadis ee ma aha inuu xaqii sugaayo baatilkiina burinayo ma aha wa can abi hurayrata radia allahu canhu marfuucan waxaa laga wariyey isagoo rasuulka sal sl ka warinaya man tacallama qofkii barta sarfa alkalaami hadalka gedgedintiisa liyasrifa bihi quluuba arijaali si uu quluubta ragga u soo leexsado aw innaas quluubta dadka u soo leexsado lam yaqbal illaahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadla alla kama aqbalo maalinka qiyaamaha farad iyo sunno farad lagama aqbalo sabab u noqda dembigaas weyn uu sameeyey in loo dhaafo rawaahu abu daawuud abu daawuud baa weriyey xadiidkaas sheekh fusaan wuxuu leeyahay meeshan uu yihi rasuulka sal l slam man tacallama sarfa alkalaami waa waxa uu baranayo oo ziyaadada ah iyo kabadbadiska ah oo uun fasaaxo la iska raaraadinayo oo waxaan daruuri ahayn la rabo maaragtay in laga gaaro aftahanimadii waxaana loo nacay waa istustuska ku jira iyo takallufka ku jira iyo beenta dhex gelaysa iyo kabadbadiska xadiidkani marka wuxuu lamid yahay kii ka horreeyey oo waxaa lagu caddaynayaa haddii alla qofka uu siiyo aftahannimo ama uu barto hadalka sida loo gegediyo uma bannaana inuu waxaas uu bartay uu u adeegsado inuu dadka khiyaano oo uu lumiyo oo uu xaqi bedelo hadduu sidaas sameeyo oo uu aftahannimadaas u adeegsado xumaantaas alla kama aqbalo sarfi iyo cadli farad yuu sarfiga ku fasiray shiikhu cadligiina wuxuu ku fasiray sunnadii waxaa kaloo cadligii lagu fasiray dhaafsasho iyo fidyo iyo isfurasho macnaha aakhire laga aqbali maayo inuu naftiisa cadaabkii wax ku furto wax kastuu keeno laga aqbali maayo inuu naftiisa furto weli axmeda axmed waxaa u sugnaaday imaam axmed uu musnadkiisa ku wariyey can mucaawiyata uu ka warinaya radia allahu canhu allah ka raali noqdee lacna rasuulu llahi sala allahu alay wasalama aladiina yushaqiquuna alkalaama tashqiiqa ashicri wuu lacnaday rasuulku sala allahu alay wasalama kuwa hadalka carabkooda ku qalloociya oo midig iyo bidix maaragta isu leexleexiya iyagoo takallufaya oo hadal maaragtay miisaaman oo jaan go-an ku hadlaya oo sajci ku dhisan waxaana lagu dadaalayaa in la muujiyo aftahannimo si dadka la isaga saro mariyo oo kibir iyo wax noocaas oo kale ah yaa ku jira xadiidka sheekh albani isagu waa daciif jiddan buu leeyahay silsila daciifa waxaana ku jira jaabir ibn yaziid aljucfi baa ku jira laakiinse in hadalkii carabkii lagu leexleexiyo oo tashqiiqaas la isticmaalo wuxuu ka sugnaayo xadiis cabdullahi bn camr ibn alcaas laga wariyey oo imaam axmed laftiis uu wariyey lafdigiisuna muxuu ahaa yaa ayuha annaasu dadow quluu biqowlikum yani hadalkiina aad ku hadlaysaan bal ku hadla macnaha wax ku dardarnina waayo fa inamaa tashqiiqu lkalaami hadalkii oo carabka lagu qalqalloociyo oo lagu leexleexiyo min ashaytaani shaytaan xaggiisuu ka ahaaday yuu yihi rasuulku sal lla ly slam yani si erayadu afka uga soo baxayaan yaa la qurxinayaa oo takalluf iyo kabadbadisaa la samaynayaa marka in takallufka noocaasoo kale hadalka lagu takallufana waa wax xun sheekh xusaan wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa lagu lacnaday dadka hadalka carabkooda ku qalqalloociya oo leexiya iyagoo takallufaya midiga bidix isu jeedinaya si ay dadka isaga weynaysiiyaan haddii aad aragto waxa la lacnadayana waxaas inay kabiiro yihiin bay ku tusinayaan marka kabaa'irta waxaa ka mid a inuu qofku carabkiisa afka ku qalqalloociyo si uu macnaha dadki usoo jiito isagoo uun danihiis inuu ku gaaro raba gaar ahaan qofka dadka u khudbaynaya ama la hadlaaya ee takallufka samaynaya ee hadal maarata isku jaanjaan go-an ku hadlaaya isagoo ku dadaalaya fasaaxa iska raadinaya aftahanimo iyo inuu dadka iska saramariyo oo iska weyneysiiyo taasi marka waa wax aad maaragtay alla u necab yah carabi ahaan marka waxaa la yidhaahdaa tashaqaqa fi lkalaami walkhusuumati hadalkii iyo doodii iyo tashqiiq ku sameeyo oo hadalkii ma afkii maarata ku balbalaariyey hadduu marka bidixii midigii u jeesto oo sidii dhexdhexaadka ahayd uu ka tago oo uu takalluf sameeyo si hadalkii uu si qurxoon ugu soo baxo waxaasna ay wax maarata alla caragelinaya ay yihiin qofka muslimkaa marka waxaa waajib ku ah inuu is-ilaaliyo marka uu hadlaayo hadduu hadalkii khayr u isticmaalona haddii hadalkii qurxoonaayo alla uu siiyey wuxuu noqdaa mid khayra hadduu shar u isticmaalona iyo waxaanu alla raalli ka ahayn hadalkii shar buu isagii u noqdaa oo aakhiradiisii waa ku khasaaraa wabillahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama cala nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online